xilli ay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ay wadaan dadaallo lagu doonaya in lagu ciribtiro kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa dowlad goboleedka galmudugga sheegtay in hoosu dhaca weyn laga dareemayo kiisaska la xiriira kalluumaysiga aan sharciga waafaqsanayn maxamed xasan axmed oo ah agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda kalluumaysiga galmudugga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamo ilaaliya xeebaha galmudugga ay si joogto ah u howlgalaan kuwaasi oo hoos taga dowladda federaalk soomaaliya walaahi hadda waaba yaryihiin oo sidii hore waagii hore ay ahayd oo kale maaha dowladda federaalka ah waxay samaysay shatiyaal ay bixinayso ay ku sharciyeynayso kalluumada ayaga ah iyo sida loo kalluumaysanayo marka stiil badda soomaaliya waa iska bayla dowlad xoogan oo dee si guud ammaanka xebaha ilaalisahay ma jirto haddana galmudug waxa ay leedahay ciidan oo navy ah federaal ah biiskiisu uu yahay hobyo oo runtii shaqo badan ka qabta doonyaha ayaga ah iyo maraakiibta sharci darrada ah ee ugu yaraan usoo dhawaada xeebaha galmudug sometimesna waa dhibaateeyaan kalluumaysata yararka ah oo ayaga mataqaanaa maraakiib iyo doonyo waaweyn ma haystaan volvoon yar iska qaataan dee sometimes way iska fogaadaan oo meel dheeray mataqaanaa maxoogaa kalluun ka doontaan waxaa macquula in dee la dhibaateeyo oo hadda alxamdulilah dee caqabadii burcabadeedka ma jirto haddana saasay tahay bulshada kalluumaysatada ah deegaanada xeebaha ah khataro badan oo xagga kalluumaysa sharci darrada kalama kulmaan runtii sanadihii ugu dambeeyey aada hoos u dhacday waxaan rajeyneynaa dhawaanba in mataqaanaa muxuu ahaa dowladda soomaaliya si guud galmudug iyo stateska dhanba in muxuu ahaa caqabadaha iyaga ah loo gudbo laakiin waa caqabad jirto waxayna ku xiran tahay dee awoodda markaa dowladda ay leedahay oo muxuu ahaa qofka kalluumaystaha waxaa laga yaabaa doontiisaas iyo iyo baraf iyo wax noocaas inuu qaato xataa hub uusan haysan marka doon weyn ama ama markab weyn marka uu shabaagii ka jaro kalluunkii maanta laga yaaba inuu dubanaya inuu ka qaato doontii mataqaana inuu ka dhibaateeyo isagoo dhahaya burcabadeed oo kaleeto marka caqabadaha si gudaas ka jiraan laakiin sanadihii ugu dambeeyey aada hoos u dhacay